bilowgii cutubka labaad samada iyo dhulkuna way dhammaadeen iyo wax badan ee ku jira oo dhammuba maalintii toddobaadna ilaah wuu dhammeeyey shuqulkiisii uu sameeyey oo maalintii toddobaad ayuu ka nastay shuqulkiisii uu sameeyey oo dhanba oo ilaah wuu barakeeyey maalintii toddobaad quduusna wuu ka dhigay maxaa yeelay maalintaas ayaa ilaah ka nastay shuqulkiisii uu sameeyey ee ahaa abuuridda oo dhan kuwanu waa bilowgii samada iyo dhulka kolkii la abuuray iyaga maalintii rabbiga ilaah uhu sameeyey dhulka iyo samada dhirta duurkuna weli kuma ay oolin dhulka geedaha yaryar ee duurkuna weli sooma ay bixin waayo rabbiga ilaah uhu dhulka roobku ma soo dayn nin dhulka beerana ma jirin laakiin ceeryaamo baa dhulka kor uga soo bixi jirtay oo waraabin jirtay dhulka dushiisa oo dhan rabbiga ilaah ahuna nin buu ka sameeyey ciidda dhulka dulalka sankiisana wuxuu kaga afuufay neeftii nolosha ninkiina wuxuu noqday naf nool oo rabbiga ilaah ahu beer buu ka beeray xagga bari ee ceedan oo halkaasuuna geeyey ninkii uu sameeyey rabbiga ilaah ahuna wuxuu dhulka ka soo bixiyey geed kasta oo indhaha u ron oo cunto ku wanaagsan beerta dhexdeedana wuxuu ka soo bixiyey geedkii nolosha iyo geedkii aqoonta wanaagga iyo xumaanta ceedanna webi baa ka baxa inuu beerta waraabiyo halkaasuuna ku kala qaybsamay wuxuuna noqday afar madax kan koowaad magaciisa wuxuu ahaa fiishoon kaasu waa kan ku wareegsan dhulka xawiilaah oo dhan meeshaas oo dahab leh oo dahabka dhulkaasu waa wanaagsan yahay oo meeshaasuna waxay leedahay beduliyam iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo webiga labaad magaciisuna waa giixoon kaasuna waa kan ku wareegsan dhulka kuush oo dhan webiga saddexaad magaciisuna waa xidaqal kaasu waa kan ashuur dhankeeda bari mara webiga afraadna waa yufraad rabbiga ilaah ahuna ninkii wuu kaxeeyey oo wuxuu geeyey beer ceedan inuu falo oo dhowro rabbiga ilaah ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaalla wax baad ka cuni kartaa laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaadan waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa oo rabbiga ilaah ahu wuxuu yidhi ma wanaagsana in ninku keligiis ahaado waxaan u samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon rabbiga ilaah ahuna wuxuu ciidda ka sameeyey dugaag kasta oo duurka jooga iyo haad kasta oo hawada duula oo iyagii wuxuu u keenay ninkii inuu arko wuxuu u bixiyo oo wax kastoo ninku u bixiyey uun kasta oo nool ayaa magaciisii noqday oo ninkii baa magacyo u bixiyey xoolaha oo dhan iyo haadda hawada iyo dugaag kasta oo duurka jooga laakiin ninkii looma helin mid caawiso oo ku habboon oo rabbiga ilaah ahu hurdo weyn buu ku riday ninkii kolkaasuu gam'ay kolkaasuu wuxuu ka bixiyey feedhiisii middood meeshiidiina hilib buu ku owday oo feedhii rabbiga ilaah ahu ka bixiyey ninka ayuu naagka sameeyey oo wuxuu iyadii u keenay ninkii ninkiina wuxuu yidhi tanu hadda waa laf ka mid a lafahayga iyo hilib ka mid a hilibkayga waxaa iyada loogu yeedhi doonaa naag maxaa yeelay iyada waxaa laga soo saaray nin sidaas daraaddeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo waxay noqonayaan isku jid oo labadooduba way qaawanayeen ninka iyo naagtiisuba mana ay xishoonaynin